warqaddii rasuul bawlos u qoray dadkii efesos efesos cutubka koowaad anigoo bawlos ah oo rasuul u ah ciise masiix xagga doonista ilaah waxaan warqaddan u qorayaa quduusiinta efesos joogta iyo kuwa aaminka ah oo ciise masiix ku jira nimcoha idinla jirto iyo nabad ka timaadda ilaaha aabbaheenna ah iyo rabbi ciise masiix ammaanu ha u ahaato ilaaha ah aabbaha rabbigeenna ciise masiix wuxuu masiix inagu siiyey barako kasta ruuxa ka timid ee ku jirta meelaha jannada xataa siduu inoogu doortay isaga dhexdiisa intaan dunida la aasaasin ka hor inaynu quduus ahaanno oo iin la'aanno isaga hortiisa isagoo ina jecel oo hore inoogu doortay inuu inaga dhigto carruurtiisii xagga ciise masiix siduu doonayey oo ku farxay in la ammaano cisada nimcadiisa ee uu inaga siiyey kan uu jecel yahay isaga sida ay hodintinimada nimcadiisu tahay waxaynu dhiiggiisa ku leennahay madax furasho ah dembidhaafkeenna nimcadaas wuxuu inoogu bediyey xagga xigmadda iyo miyirka oo dhan oo wuxuu ina ogaysiiyey kalsooniga doonistiisa siduu ugu farxay oo masiixa ugu fikiray oo ugu talagalay dhammaadka wakhtiga inuu masiixa ku ururiyo wax kasta waxa samooyinka ku jira iyo waxa dhulka joogaba isagaynu dhaxal ku helnay innagoo laynagu doortay qasdiga kan wax kasta kaga shaqeeya sida ay tahay talada doonistiisu in kuweenna markii hore masiixa wax ku rajeeyey aynu ahaanno kuwo aawadood lagu ammaano ilaah cisadiisa oo weliba idinku isagaad ku maqasheen erayga runta ah kaas oo ah injiilka badbaadadiinna oo weliba idinku markii aad rumaysateen ayaa laydinku shaabadeeyey ruuxa quduuska ah oo uu ballanqaaday oo ah carbuntii dhaxalkeenna xagga furashada hantida ilaah in la ammaano cisadiisa anigu waxaan maqlay rumaysadkiinna xagga rabbi ciise iyo jacaylka aad quduusiinta oo dhan u qabtaan oo sidaas daraaddeed ma joojiyo inaan ilaah idinku mahadnaqo baryadayda ayaan idinku soo xusuusanayaa in ilaah rabbigeenna ciise masiix oo ah aabbaha ammaanta uu ruuxa xigmadda iyo muujinta idinku siiyo aqoonta aad isaga ka taqaaniin oo waxaan ilaah baryayaa in indhaha qalbigiinna la nuuriyo si aad u ogaataan waxa ay tahay rajada yeedhistiisu iyo waxa ay tahay odantanimada ammaanta dhexalkiisa ee ku jirta quduusiinta iyo waxa ay tahay weynaanta xooggiisa aan la koobi karin oo uu u hayo kuweenna rumaysan sida uu u shaqeeyo xoogga itaalkiisa ee uu kaga shaqeeyey masiixii goortuu kuwii dhintay ka soo sarakiciyey oo uu fadhiisiiyey meelaha jannada xagga midigtiisa oo wuxuu isaga ka sarraysiiyey madax kasta iyo amar kasta iyo xoog kasta iyo saydnimo kasta iyo magac kasta oo la magacaabay mana aha wakhtigan oo keliya laakiinse xataa kan imanaya wax kastana wuxuu ka hoosaysiiyey cagahiisa oo wuxuu isaga madax wax kasta ka sarreeya uga dhigay kiniisadda taas oo ah jidhkiisa oo ah buuxidda kan wax kasta meel walba ku buuxiya